دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee dowladda kenya iyo xalay duqeyman baan ka geystay degmada saakowey walaayada jubbooyinka afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka jawaabay su-aalo furan oo lagu weydiiyey barnaamijka diiradda jimcaha kaasoo ay kasoo qayb galeen dad kala duwan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka shabeellada hoose ayaa xalay weerar ku ekeeyey saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidamada shisheeye ku gaaray qarax shalay lagula eegtay gobolka shabeellada hoose shan nin oo jawaasiis ah ayaa shalay gelinkii dambe lagu dilay fagaaro ku yaala deegaanka kunya barrow ee gobolka shabeellada hoose mid ka mida beelaha degawalaayada islaamiga ah ee bakool ayaa boqol wiil oo jihaadka ka qayb qaadata iyo boqol neef oo geela ku wareejisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab nadwaxa guuran ah oo dadka loogu faahfaahinayay shirkii labaad ee bariga afrika iyo qodobadii ka soo baxay ayaa lagu qabtay degmada saakowe ee jubbooyinka dowladda federaalka ayaa sii wada dhulboobka ay ka wada magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyadoo burburisay guryo ay dadkii lahayd degganaayeen
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran diyaaradaha dagaalka ee dowladda kenya ayaa xalay duqeyman baan ka geystay degmada saakowey walaayada jubbooyinka moxamed cali ayaa ka waramaya habeenkii xalay diyaarado daroon ah oo loo badinaya inay leedahay dowladda kenya ayaa duqeymo culus waxay ka geysteen magaalada saakow ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka halkaas oo ay ku beegsadeen dad rayid ah ilaa afar gantaal ayay diyaaraduhu ku dhufteen qaybo ka mida guryaha ku yaala magaalada waxaana halkaasi ka dhashay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed oo soo gaaray dadka rayidka ah ugu yaraan hal ruux ayaa ku dhaawacmay duqeyntan waxaana ku burburay ugu yaraan saddex guri oo ay leeyihiin dadka rayidka ah waxaa sidoo kale duqeynta uu dhaawac ka soo gaaray neef lo ah duqeymaha ayaa waxa ay qalqal ku beereen dadka waayeelada ah ee xanuunsan iyo carruurta goobaha ay duqeyntu saamaysay ayaana waxaa qayb ka ah mid ka mida masaajidda ku yaala magaalada ugu horreyn waxaan booqannay ruuxa ku dhaawacmay duqeyntan oo la geeyey isbitaalka magaalada saakow innagoo wax ka weydiinay qaabka ay wax u soo gaareen iyo xaaladiisa caafimaad dhawaa magaayo ibna dilaalare dhaawac halisa gaaray adi halay malaariya ise waan jiifay gurigan jiifay gantaal markuu soo dhacay gurigan ku dhex jiray waan jiifay anuu yaryani waan xanuunsaneen marka halays badan meesha dhaawaa badan ay gaaray markii labaad markaan ilaahay iga soo watamiyo banaanka oo daaqadaha soo fulfulay oo soo fulfulay haddana mid labaad ay ugu dhufteen alxamdulilah koley sidee wax kuu gaareen laynio meel aan iifiyo mara laakiin hadda hay daran lugaha korka dhan waxa waye hadda maanta waa xanuunsanahay alxamdulilah koley wixii ilaahay ii keenay alxamdulilah laakiin ilaahay naga qabto gaadan adowga naga naga qabto adowga waxa waye aad buu badan yahay dhib badan yahay waxaana afar labaad saana ilaahay nagu salida ilaahay inuu ilaahay naga qabto ilaahay u barinayna marka dhibkaasay gaaray dhibkaasay gaaray alxamdulilah koley wixii ilay qornaa ma ahaayeen laakiin dhib weyn bay gaaladan gaarsiisay gaaladan ilaaha jabiyo ilaaha jabiyo hadda xaaladaada waa sidee waa xaaladii kolley hadda aad buu xanuunsanahay kolley ani hadda waxaway nin ganacsato oo dee iska hamaalinaya hoogo aska ahaa nin shabaabana ma ihi marka xaaladiina aad bay u culustahay waxaway fariir dhan bay wada galay jirka dhan bay wada galay lugaha marka kolley ilaahay caafiyo ilaahay unbay caafin karaa caruurta may caruurta waxma gaarin kolley alxamdulilah laakiin way ku wada dumeen guriga ilaahay baa noo soo badbaadiyey saddex caruur baan lasoo badbaadiyey alxamdulilah gurmad baan helnay dad shacaba walaayada kulli way noo timid alxamdulilah waana soo badbaadiyeen sidoo kale qaar ka mid a ehelada bukaanka oo iyaguna isbitaalka joogay ayaa inooga warbixiyey sida ay wax u dhaceen adigii dhaawac ula fadhiida ilaahay inu caafi gaalada iyoole allaha noo badbaadin Ee, wiilkaaga sidee wax u gaareen dhaawac ula fadhiida dhankee wax ka soo gaareen luga waa garta luga walku diiran waa garta hadda xaaladiisa sidee waay xaaladiis iyadan u dhufta ilaahay caafi alxamdulilah marka dambe ay la raasho wala qaadin horta iskastoo jawsho degan waa garta ilaahay caafi idana baaba'day waa garta gurigii waa burburay muruhu burburihaa waa langunagada umale reeb ilaahay kumagan galan adoogku anii duuli allaha noo reeb an abtaan ahaa walaalay dhali iyo gurishii lama gentaa la kagem kollay gaaladan waa ka genti may la raayuso ilaahay amarshay guriguna ciyaala ka jiraan usii ka jiraan gentaala ka dhi meel usata korsheey oo fiyaaw mal argo luto jabsanta ee fiiro wax may ku galana fariira ku gali gurigay baaba'ay ee may la raa ciyaalka dhismi ka duumeen afar unug maya kubiin raad hoosto ciyaalka waxba soo ma gaarin ma ciyaalka waxba ma gaarin ciyaalka waxba ma gaarin laakiin dhulka hoostiisaan kasoo bixin ciyaal mar gentaale ku dhufatay labaatan daqiiqa kadib haddana gentaal kale ku dhufatay marka dee meeshiina waa geli weynay baaba ay noqotay hataa riyay ku dhimatay oo neef lo ah oo deriskeena lagu lahaa adiga afar guri iyo shan guri ay ku baabaceen meeshaas waan gartay xaaladooda caadi.
gentaalkii koowaad markuu dhacay ma laga soo saaray mise kii labaad kadib aa laga soo saaray kii labaad laga kii labaad kadib baa laga soo saaray hal gentaal ay ku dhufatay asagaa kasoo baxay kolley waa artay aan umalaynaa gentaal kale bay kusoo celisay saaco guriga agtiisa ahaan waa maxaa lalahay asagana xaaladiisa caadi maan guriguna baabaa wixii yaalay dhan eber waa maal korontadii xaafadda guri deriskeena ahaa guri ani aan leeyahay wixii dhan eber waa marka gaaladaas aan ugu soo duushayna allaha naga qabto uma socota al-shabaab muslimiinta dhan ay u socotaa marka allaha naga qabto guryaha ay gantaaladu ku dhaceen ayaan sidoo kale tagnay waxaana halkaasi ka muuqanayay burbur baaxad leh oo ka dhashay duqeynta qaar ka mida dadkii goobjooga ahaa ayaa inooga warramay siday wax u dhaceen anigoo ugaas cabdicasiis cali kalmoolo aha saakow xalay may ku dhiiday ilaahay marsii jira kenyaati adduunyo lijiraan ya masaakin ana diriskay e halay baabiya lamagantaa lakaridi dad i duunyo lankii gurig lahayay ganacsi hayin had ilaahay marsii jira meele kalen iyona lamay lakaridi oo masaakin layle intana lamay lamagantaala lakaridi lang masaakin e aniba diriskay e gaduudow arhayan ilaahay marsii jira lo- ganacsate e lo- ganacsi siin- si- oo saas eba mahaysana lugtaku ku dhiidi dhaawacawo idii kaleed oo masaakin ee walba haysana beeraley ee guro owlaadle inku ku dhimana ma guriyaasho walaasho xoolasho wal ilaahay marsi jira wal intahan ma jira saasho waxaa ka dhacay inuu guri oo masaakiin leeyahay ayaa la burburiyo gurigaasi oo eh, in macnaha asad lamagentaa laga dhawi lan masaakiin isku lahay xoolo iyo gurigii lankii masaakiintahay dhaawac eh antaasay raabta aragahayna maya ma shabaab isku dhaaf weli jiina shabaab managana lan masaakiin ee wal isku gadgeedahay ma beerfalate eh, ma shabaab ma eh marka maraykan iyo turki iyo kenya iyo iyo nimanka liley yugandeska diyaarya weedaan koley may burburiyohoyaan masaakiinta burburiyohoyaan alaysaku burbur oo ciidan bacan ku dhiy oo yani maardaen gaaladii oo fisaadaha zikridi dhulkina dhul masaakamadaa masaakin burburisiyo injedi dhulkii yani maardaen oo masaakintii la burburi yarkaata yani maarda ganacsiyo haddii la sheego saase buuringhaadan hayn aafadiis la burburi yani maarda jingidii iyo walaay kulii uu ka madfaka duday lada duubi een, yarkii naftiis dhaawaa ka deeri salloo eelada yani maarda saasoo kale dhaawaa tubooyinkii mas-uulooyinkii inii burburiyaan sheegana maamada iska leh neefka lo-da ah ee ku dhaawacmay duqeynta ayaa iyana inooga warrantay dhibaatada soo gaartay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه الحمد لله الحمد لله إلهي أم هذيان إلهي أم هذيان إن شكريان الحمد لله إلهي نبت بادي دلكان إدين تاني إن دقال ما هيتا إلهي ناقبض إلهي ناقبض سادنا والأوداري قرقن قدها أو كجابي كان كديدي الوهياشة جابي تنكال قدها إن قال لهم جنبركا سكديدي الحمد لله guriga إلهي caruur maa ku jira ها waan gartay ayuu wax ma gaarin ما يالك إن أي مدام الحمد لله يالك جرتي أراد ليك كردي هذا تمعي أي مدام waan الحمد لله اسك فايلنا رامنا إلهي هنا رابا قالوا الله هنا رابا waan gartay إلهي شرطي هنا قبض دل كان دين تاني نكل در رهيت الله هنا قبض إلهي ودن كان هر هنين دك دين الإسلام كله حكمه waan sacadse wax u gaareen ساد القا دوتي وركا قالي القا ديان سد جوي ديان مركا إرسال معام كرت أفجع اسك هرنيا الحمد لله حويان ودت الدنيا والأقدار لكن جاك دراك كلال الحمد لله إلى ما هذا شكر الله إلى يعني قابي أنت لا الله نكرابه waxaa xusid mudan in tani aysan ahayn markii ugu horreysay oo ay diyaaradaha dowladaha shisheeye duqaymo ka geystaan magaalada saakow waxaa duqaymaha horey uga dhacay magaalada islamarkaana ay geysteen diyaaradaha daroonka ah ka mid ah duqayntii lagu burburiyey isbitaalka guud ee degmada saakow taasoo muujinaysa halka ay gaarsiisan tahay cadaawada ay u qabaan bulshada muslimka ah afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka jawaabay su-aalo furan oo lagu weydiiyey barnaamijka daraadda jimcaha kaasoo ay kasoo qayb galeen dad kala duwan mahad cubayd ayaa ka waramaya barnaamijka diiradda jimcaha ee maanta ka baxay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxaa su-aalo furan lagu weydiiyey afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere su-aalahan oo iskugu jiray kuwo uu daadihiyaha barnaamij ka weydiinayey iyo qaar badan oo ay weydiiyeen dadka kasoo qaybgalayaasha ah ayaa ahaa kuwo aada muhiim u ah sheekh cali waxaa la weydiiyey su-aal ahayd sida tan
sheekh cali laakiin nidaamkiina maamul wuu khilaafsan yahay gebi ahaanba nidaamyada ka jira caalamka intiisa badan hadday tahay waxbarashada hadday tahay caafimaadka jaanib walba tacliimtoo kale tusaale ahaan manaahigta waxaa sameeya unesco oo dowladaha u samaysa caafimaadka dowladuhu waxay ku taxan yihiin w h o institutionno caalami ah ayaa dowladaha inta badan world banki iyo i m f-ta ayaa lacagta iyo dhaqaalaha iyo ma- dowladuhu ay ku taxan yihiin oo deymo ay ka qaataan adinka marka la fiiriyo marka maamuladaas kale marka la idiin fiiriyo gebi ahaanba waad khilaafsantihiin maxaa ugu wacan sheekh cali dheere ayaa su-aashan uga jawaabay sidan waxaa ku wacan saad sheegtay iyagu waxay leeyihiin dee waa maamullo iyo hay-ado iyo i leeyihiin inaguna maamullo iyo hay-adaan leenahay laakiin way kala kaladuweyn sababta kala duwen waxay tahay masaadirta laga indiraaqaayo ee marjica loo noqonayo ayaan ku kala duwanna maadaama asalka aan ku kala duwannahay iyo meesha wax laga soo qaadanayay tasawurkana waa ku kala duwannahay iyo aragtidana waa ku kala duwannahay iyaga marjicyadooda masaadirta wax ka soo qaadanayaan waa maxaa weeye ilxaadka iyo diin la-aanta iyo dimuqraadiyada iyo maxaa weeye waxaa weeye kufriyaadka iyo allah la dirirka ayaa iyaga marjic iyo asal u ah innagana asal waxaa noo ah kitaabka ilahi subxaana wa tacaala sunnada nebiga ilaha keligiiso addoon loo noqdo ambiyada ilahay oo la rumeeyo arkaanul iimaanka lala yimaado arkaanul islaamka lala yimaado doctor xanafi cabdi sheekh aadan oo ka mid ahaa kasoo qaybgalayaasha barnaamijka su-aalaha lagu weydiinayey sheekh cali dheere ayaa soo bandhigay su-aal toos ahayd oo ku saabsanayd waxaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab uga qorshaysan horumarinta gaar ahaan adeegyada caafimaadka iyo waxaa uga qorshaysan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee dalka dibaddiisa ku maqan wilaayaadka hadda u malayn maayo wilaayad wilaayo haba kala weynaan isbitaalladu laakiin walaayaha maanta isbitaal la aada aan lahayn ma laha haba kala weynaadano maalan waxaa artay jirib isbitaalka la dhisay intuu leeyahay qarashka ku baxay iyo qalabka la keenay waxaad dareemi kartaan meesha la yihahdo kushibarow sidoo kaleeto waxaa ku yaala isbitaalladaas ku yaala saakow waartay isbitaalka ku yaala galgudu haddii la tago hataa ceelbuur iyo halka iyo isbitaallada ku yaala ilaa waxa weye maxay haday adigu inta badan wilaayaadka islaamiga ahi falilah alxamdu maanta meelaha aan lahayna waxay leeyahay m c a g iyo yay leeyihiin marka dhinaca maadigan insha allahu tacaala waxaa la soo saaray dee dadda caafimaad ka shaqeeya dhowr dafco waa soo baxday qaar kalena insha allah taala soo baxanan ilahay ka rajayna subxaana wa tacaala si guudna waxaan leenahay cid kasta muslima oo aqoon leh tiknolojiyo leh shareecada lagu dhaqmarbaysanna waxaanu kusoo dhaweynaynaa gacmo furan mid ka mid ah kasoo qaybgalayaasha barnaamijka ayaa sidoo kale afhayeenka weydiiyey su-aal u dhacaysay sida tan walaalaha mujaahidiinta eh waxay la dagaalameen xarakashal mujaahidiin daroogadii dadkii gadayay iyo wixii la dagaalameen sidaan wada ogsoonnahay daroogada dadka gadadada korka keena adiga lacag tiro badan ayaa dubay looga keenaa dadka soo dhoofiya dadka dibadda ka keena maxaa kaga aadan sheekh cali ayaa su-aashan uga jawaabay sidan daroogada haddii kii xamar ku gadaya la dilay kii dibadda ka keenana waaba ka owleysan yahaba cid kasta daroogo keenta waxaan leenahay ka waantoom ka joogso Ee, shareecadu shan shay ay ilaalisaa kuliyaat alkhamsa la yidhaahdo waxaa ka mid ah caqliga in la xifdiyo caqliga waxyaabaha fasahaadiya ugu daran maxay tahay waa daroogada maadaama shareecadoona amraysa marka caqligii dadka muslimiinta inaan ilaalino cid kastoo darooga keenaysa waxaan leenahay ka joogso ilahay ka cabsoto marka horeeto xaaraamka leexo ila darooga in la gadaa waa xaaraame ciddii ka joogsan weysa waxa weeye marka oo keenta lagu ogaado insha allahu tacaala waxaa laga qaadaya marka tallaabo ilahi subxaana wa tacaala uu- wuxuuna amray ayaa laga qaada oo haddii dee waxa weeye maxaa la yidhahdaa ee fasaadkiisa ummaddoo dhan uu gaaro dee shareecadii ku taallaa in fasaadkiisa dartiis loo dilo shareecadii ku taala culamadaana qabta barnaamijka oo soconayay ku dhowaad saacad ayaa waxaa sidoo kale su-aalo muhiim ah lagu weydiiyey sheekh jaamac cabdisalaam iyo nabadoon shaacirul islaam ma jirin su-aal uu jawaabteeda ka cudurdaartay afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhammaan su-aalihii wuxuu uga jawaabay si toos ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka shabeellada hoose ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal toosa ku qaaday xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugnaayeen deegaanka shalaambood ee hoostaga degmada marko isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalad dagaal culus ku qaadeen saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalku ay kaga sugan yihiin degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose saldhigyadan ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah ayaa marqura waxaa qabsaday dagaalka kaga yimid dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana halkaa laga maqlayay rasaasta la iswedaarsanayey welina faahfaahin dheerihii kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada xalay weerarka la kulmay isla shabeellada hoose rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka tira madaafiica ku garaacay xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay kaga sugan yihiin degmada buulomareer halkaasoo ay dhowaan dib ugu soo laabteen tiro madaafiic ah ayaa ku hoobatay xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin duqeynta saaka lagu garaacay ciidamada ugandha ee ku sugan buulomareer faahfaahinna dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ciidamada shisheeye ku gaaray qarax shalay lagula eegtay inta u dhexaysa deegaanada golweyn iyo danow rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la eegtay ciidamada shisheeye oo halkaa ku socdaalayay ciidamadan ayaa si gaara kaga tirsanaa kuwa ugandha waxaana soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari ayaa la xaqiijiyey inuu qaraxan ku naf waayey halka sidoo kalena ay saddex kale ku dhaawacmeen shan nin oo jawaasiis ah ayaa shalay gelinkii dambe lagu dilay deegaanka kuuyo barrow ee gobolka shabeellada hoose faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed daahir calisow fagaare ku yaala deegaanka kuuya barrow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa shalay gelinkii dambe waxaa ka dhacay xukun xaduriddo ah oo lagu fuliyey shan nin oo basaasnimo lagu eedeeyey boqolaal dadweyne ah oo ka mid ah dadka ku nool deegaanka ayaa u soo daawasho tegay xukunkan uu riday mid ka mid ah qudaadda xarakatu shabaabul mujaahidiin ismaaciil xasan maxamed oo loo yaqaanay ismaaciil fashiyon soddon sano jirna ahaa waxaa lagu eedeeyey in muddo hal sano iyo lix bilood uu basaas u ahaa maraykanka qaadiga xukunka ku dhawaaqay ayaa faahfaahiyey shaqada uu ismaaciil u qabtay maraykanka waxaan u gudbiyey ugu yaraan nambarada shan qof oo ka tirsan mujaahidiinta labo waxaan gudbiyey sawirrada guryo afar ah oo ay deggan yihiin rag ka tirsan mujaahidiinta kuna yaala kunyobarrow saddex waxaan u soo sahmiyey bangaraafta saddex goobood ay diyaarado ku soo degi karaan waana u gudbiyey afar waxaan u shaqaalaysiiyey maraykanka dad ayaga la shaqeeya shan waxaa xamar la iiga soo dhiibay shariixooyin gaaraya ilaa toddoba xabbo waxaana ku wareejiyey nin ayaga la shaqeeyo muddada aan la shaqaynaayey waa hal sano iyo lix bilood anigoo shaqadaas ku howlan ayaa la isoo qabtay eedaysanaha labaad ayaa lagu magacaabaa jeylaani cabdiyow sheekh cali oo konton iyo laba sano jir ahaa kaas oo lagu soo eedeeyey inuu ka mid ahaa jawaasiista maraykanka isagoo ka dambeeyey duqayn ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka bil ama laba bilood ayuu qartay inuu la shaqaynayay maraykanka eedeysanaha saddexaad waa cabdulqaadir fiqih cabdulqaadir oo soddon iyo siddeed sano jir ahaa kana mid ahaa raggii lagu toogtay kunya barow ninkan waxaa lagu eedeeyay inuu basaas u ahaa maraykanka cabdulqaadir fiqi ayaa qabtay shaqadan waxaan xamar uga keenay shariixooyin badan labo sidoo kale waxaan u shaqaaleeyey nin la shaqeeya mar kale waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay ninka lagu magacaabo ismaaciil faashiyon waana ka aqbalay shaqooyinka aan la qabtayna waxay kala yihiin sida tan kow waxaan xamar uga keenay tiro shariixooyin ah labo waxaan la soo sahmiyey ismaaciil faashiyon laba goobood oo ay ku soo degi rabeen ciidanka gaalada bangaraaf saddex waxaan ismaaciil u tashkiiliyey laba qof oo la shaqayso wayna iga aqbaleen aniga oo shaqadaas ku howlan ayaa la isoo qabtay muddada aan la shaqaynayeyna waa saddex bilood shaafici maxamed cali oo siddeed iyo labaatan sano jir ahaa waxaa isna lagu soo eedeeyey inuu basaas u ahaa maamulka jubbaland muddo toban sano ah ayuuna ka shaqaynayay gobolka gado isagoo fuliyey howlo kala duwan ugu dambayntii maxamed muuse dhimbil oo siddeed iyo labaatan sano jir ahaa ayaa isna lagu soo eedeeyey inuu u shaqaynayay maamulka jubbaland kana howlgelayay gobolka gado eedaysanaha shanaad waa maxamed muuse dhimbil maxamed deeq da'diisuna tahay labaatan iyo siddeed jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka iyo murtadiinta jubbaland gaar ahaan kuwa gedo intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed muuse dhimbil wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run in aan la shaqaynayay jawaastiista murtadiinta ku sugan gedo maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo shaafici oo aan qaraabo nahay lana shaqeeyo murtadiinta ku sugan garbahaarey sanadka markuu ahaa laba kun iyo labaatanka waana ka aqbalay wuxuuna igu xidhay nin lagu magacaabo aabi jaamac oo ka tirsan saraakiisha murtadiinta ku sugan garbahaarey waxaana ku heshiinay in aan kala shaqeeyo xogaha ku saabsan mujaahidiinta ayagana ay lacag igu siiyaan kadib aabi jaamac wuxuu igu xidhay nin la yidhaahdo zaki oo ka tirsan jawaastiista maraykanka zaki wuxuu igu yidhi aniga waxaad igala shaqaynaysaa saddex qodob koow nambarada mujaahidiinta labo meel ay diyaarad wax ka qaban karto saddex guryaha ay deggan yihiin mujaahidiinta wixii intaas ka baxsan oo xogta gobolka ah waxaad la wadaagaysaa aabijaamac waxaana u gudbiyey zaki nambarada ilaa iyo shan nin oo ka tirsan mujaahidiinta iyo guryo waxaana aabijaamac u gudbiyey xogta ilaa lix weerar oo ay mujaahidiintu damacsanaayeen wayna ka gaashaanteen sidoo kale waxaan aabbi u kala gudbin jiray ciidankiisa inta u dhaxaysa baled xaabo iyo garbahaarey guud ahaan muddada aan la shaqaynayo waa laba kun labaatanka ilaa iyo laba kun labaatan iyo kowda shanta nin ee jawaasiista u ahaa maraykanka ayaa maxkamadda ka horqirtay dhammaan dembiyada lagu soo eedeeyay ugu dambayntiina waxaa lagu xukumay xukun xaduriddo ah iyadoo la faahfaahiyey adilada loo cogsaday xukunkaasi المراجع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين سورة المائدة آية كونتنكوات قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحو كسرنا ذي قرال هذا وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم هذا نوحن قد قلينا تنفيذه hubka ugu weyn ee basaasiinta shisheeyuhu adeegsadaan waa jawaasiista ku dhex jira ummadda muslimiinta kuwaas oo fududeeya mas-uulna ka noqda dhibaatooyinka ay geystaan shisheeyaha faragelinta ku haya dalka xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa gacan bir ah ku qabatay jawaasiista sharwadayaasha ah ee xumaha ka shaqeeya kuwaas oo shilimaad yar ku iibsaday diintooda iyagoo feegaya cawraadka muslimiinta mid ka mida beelaha dega walaayada islaamiga ah ee bakool ayaa boqol wiil oo jihaadka ka qayb qaadata iyo boqol neef oo geela ku wareejisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab cabdulaahi soomaali ayaa ka waramaya allahu akbar allah subxaana wa tacaala may ku ballan qaadana ini warmaydan kenya iyo toobika bujiidon ilaahay subxaana wa tacaala may baa ku ballan qaadane ini may buu ahaan regaan inta fadhiyo etoobiya kenya iyo yubandhes iyo faransiis iyo jinni iyo maraykan weerari doonaan ilaahay subxaana wa tacaala may ku ballan qaadane washington ini raayada lukukusirawni un hubkanda ka doon allahu akbar
munaasabad xiiso badan oo muddo laba maalmood ah ka socotay deegaan ku yaala duleedka degmada tayoglow ee gobolka bakool ayay beesha geledle qaybteeda halkaa degta waxa ay ku soo bandhigtay boqol rag ah oo hubaysan islamarkaasina u diyaaraya inay iska xaadiriyaan furmaha jihaadka iyo boqol neef oo geel ah oo ay ugu deeqeen xarakada shabaabulmujaahidiin munaasabadda ayaa lagu qalay lix iyo toban neef oo geel ah iyadoo sidoo kale raashinka la cunaya aanu ahayn kan dibadda laga keenay waxaana dadkan loo karinayay masago amaba haruur ama moordikii aad u taqaan
oo haflad ku jarta mayba waa gabalka geeladala raawna mayba askar iyo gaalaha kabandha ka haaya insha allahu geek mayba hafladaas ku qeyb galnay marta sharafta kumad anna insha allahu ilaahay hoolaj on barakaay askartiyona allan barakaay insha allahu jihaadkan malan ah nabadoonnada beesha geeladla qaarkood ayaa goobta waxay ka jeediyeen hadalla ka dhignaa gantaale ku dhacayay shisheeyaha dalka ku soo duulay iyo weliba maamulada la safan ragga dagaalka diyaarka u ah oo hubaysan ayaa goobta dhoobnaa waxaana markii hadalladu ay meel xasaasiya marayeenba la maqlayay rasaas darandoori loo ridayo oo dabaaldega ah iyo buunka jihaadka oo la yeerinayo
akyaaraysiisiin baragaasaan haddii uu nahna beeli reer geeladle geeka may haambanaan bannay ina ilaahay kitaabjay li difacu naflika difacu maallika difacu edowka lukudhiciyu antaase haambanaan banni agwaanisiisiin bargaasaan beeli reergeelile geeka diyaaru malaagshawa diyaare samadoonadiya diyaare ulmaawdiinshawa diyaare wahagarushawa diyaare gebroshawa diyaare waliinshaliraamale insha allah akyaaraysiisiin bargo haytaan haddii unana beeli reergeelile may diyaarkeenaaha ilaahay odowshaynunu la dagaalumnu yo diyaarankeenna mayba diyaarankeenaaha lankaanu labaatan jerkee soddon jerkee afartun jerkee konton jerkee lihidun jerkee hoogga leho dareero koru ilaahay odowshaya dile gaalkeed asligaa waa dile murtadkaa dile oo ilaahay indinab dhaabka liila dagaalamaw kaasa ku koowa
malaaqa beesha geledle sheekh xuseen sheekh aadan ayaa ka mid ahaa dadkii mikrofanka lagu soo dhoweeyey waxaanu halkaa ka jeediyey hadalle miisaankooda uu culus yahay kitaabka alle subxaanahu wa tacaala oo dhoolka ilaahay ah kariimka ah oo gaalaha kaduuli oo kangaysan argaasa kitaabkun ini la dafaaco oo codowka gaalada saliibiinta ah murtadiinta ah ini kitaabkun ilaahay lagu dafaaco ilaahay subxaanahu wa tacaala kelmiddii tis ah goolka shay xaggahay ah kiiun adduunye aakhirawun kadeerani ah kitaabkun oo lah kaduuli yaa qabiiladun ha ku kati allahu akbar allahu akbar allahu akbar qabiiladun reer geelada wayba dhaqangelyahayanaa ilaahay kitaab shay subxaanahu wa tacaala inilin helayo alle subxaanahu wa tacaala way baalleyaha infiruu khifaafan wa hiqaala وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر aqoon-yahanada culamaa udiinka dhallinyarada iyo haweenka beesha geledle qaybteeda bakool degan ayaa ayaa goobjoog ahaa waxaana munaasabaddu ay ahayd mid qofkii taga amaba jooga uu qiiroonayo mid ka mid a aqoon-yahanada beesha geledle ayaa goobta ka jeediyey kelimad carabi ah أيها المشاهدون نحن قبيلة جيلل نريد أن نرسل من هنا رسالتين رسالة إلى قائد الجهاد في الصومال ورسالة إلى الأعداء أما رسالتنا إلى قائد الجهاد في الصومال أميرنا الحبيب وشيخنا الكريم أبي عبيدة حفظه الله ورعاه وسدد على الحق خطاه أميرنا هاك منا تحية مزجت بالود صافية ومحبة في الله من قلوبنا نامية أميرنا لا يخفى على غير إلا إنجازاتك لقد أرسخت العماد وأرشدت العباد وأخرجتهم إلى نور الرشاد وأحييت فريضة الجهاد وقاتلت وناضلت العناد ونظمت البلاد الله أكبر
beeshu kama soo tagan abwaanadeeda waxaanay halkaa ka jeedinayeen gabayo gubaaba ah oo muhiim ah islamarkaana dadka munaasabadda jooga ay u rayaaqeen geekii liisgaloo gundugu nin iisdhugu sudo gacmoo nin iislaabade golub lama afle gaashaan dhiigle waran giirin iiga muunbaalan geese hindi gaduudino gurbu googanhan uburtiis gaslete walnii gorade laakiin gaalo ku gadoomno ii fuliigoy dhowaaw gaadimiin lihiini
boqol neef oo geel ah boqol rag ah boqol qori iyo rasaastooda beesha galeedna waxay sheegtay in ay allaah dartii u keentay islamarkaasina waxa ay tilmaantay in ay sii libadlexaadi doonto kaalinteeda jihaadka la xiriirta
جزاكم الله خير الجزاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر جزاكم الله خير الجزاء
baarak allahu fiikum naduw xog waran ah oo dadka loogu faahfaahinayay shirkii labaad ee bariga afrika iyo qodobadii ka soo baxay ayaa lagu qabtay degmada saakow ee walaayada jubbooyinka waxaa ka waramaya maxamed muudey axmed abu muslim nadwadan oo ahayd mid ay boqolaal dadweyne ah soo xaadireen ayaa ka dhacday degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka waxaana bulshada looga xogwar bixinayay shirkii labaad ee bariga afrika waxaa hadallo ka soo jeediyey culummo iyo waxgarad ka qayb galay shirka oo ay ka mid yihiin sheekh fu'aad maxamed khalaf sheekh maxamed bishaar cabdikariin malaaq biyey malaaq axmed iyo nabadoon cabdulaahi ansaari sheekh fu'aad maxamed qalaf ayaa sheegay in muhiimadda shirkaasi ay ahayd go-aan ka gaarista sidii la isaga dhicin lahaa shisheeyaha dalka ku soo duulay wuxuuna yidhi siddeed habeen iyo siddeed maalmood baa la soo jeeday oo inta laga jiiftay ay yarayd oo laga niqaashaayey sida ilaahay diinkiisa loo difaacayo annagii xabasho ways naqaanaa maanta dagaalkeenna ma bilaabanin toban awowa aan anigu leeyahay baa dagaalamayey maantana anaa raayada wada dagaal dheer baa naga dhexeeyo annaga waxaa nahay ilmihii axmed gurey uu dhalay baanu nahay haddii etoobiya iyo kenya maraykan dabada ka fadhiyo uu soo riixayo annaga allah baa nala jira subxaana dalika biana allaha mawla aladiina aamanuu wa ana alkaafiriina he wa ana alkaafiriina maalinkii axmed gurey uu dagaalamayey saddex iyo labaatan jir buu ahaa ninkaa ummadda hogaamiyey haddana saddex iyo labaatan jirka hooyadii baa canjeelo subaxdii u dugta
sidoo kale waxaa munaasabadda hadal ka soo jeediyey malaaq biyey malaaq axmed oo ah malaaqa beesha macalin weyne wuxuuna bulshada u sheegay in ay soo galeen beeco ay iyagu wakiil ugu ahaayeen
amiirka mayn amaray dadkiisa gudambooy wakiila otin baaci ku qaadasa qabaa'ilada may fadaano ilaahay rooba inay baaci ku qaadno iyagoo baaci ku qaadana in jihaadka la- oo la surma oo nafmaa la gabiyo oo inay baacisiin ku qaadno fadaana waana diyaaran gatineeda inay baacisiin ku qaadno oo nafmaa diyaaran gatina allahu akbar allahu akbar
shirkii bariga afrika ayaa ahaa mid aad u saameyn badan oo ka hadlayay arrimo masiiri ah oo taabanaya qof kasta wuxuuna ku soo aaday sida ay aqoonyahanadu sheegayaan waqti munaasab ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda federaalka ayaa sii wada dhulboobka ay ka wado magaalada muqdisho iyadoo burburisay guryo ay dadkii lahay deganaayeen faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed ciise dad muqdisho ku dhaqan ayaa kacabanaya in guri ay degnaayeen ay ku dumisay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka dadkan ayaa sheegay in baldoosaro loo keensaday islamarkaana lagu dumiyey guryaha ay degnaayeen iyadoona loo adeegsaday awood ciidan qaar ka mid a dhibanayaashaas ayaa la hadlay warbaahinta waxayna yidhaahdeen dhib halkan ka dhacay waxaan joognaa shaqaawadiin waaxda shaqaawadiin oo degmada shibis gaar ahaan kasoo horjeedka safaaradda talyaaniga oy saakay weerar iyo baldoosa ku soo qaadeen ow ninka la yidhaah xukuumiye mahad salaad mataqaanaa dadkaanu waa dad saraakiil iyo isugu jira sidoo kale iyagoo hadalkooda sii wata ayaa waxay intaasi kusii dareen
maanta haddii ninkii lagu hallayhayo mahad salaadahoo hawiyenimo iyo mataqaanaa qabiilnimo xataa u xigay oo hoosooda ku jira uu maanta qoryo ku hajuuyo dowladnimada dhan dadku waa nacayaan colaad kale kama jirto maanta yaan boogaha nagala xogin in maanta meesho aan ku nasalahay baldoosar iigu yimaado ee guriga baawur nase ku buufsanta laysoo ridigo waxaas wax la aqbali kara maahin dowladda federaalka ayaa ku aanbaxday boobka iyo dhaca dhulalka hantida guud iyo dhaca dadka masaakiinta ah warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa